daahir aamin jeeso oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka la baafinayo oo aan la ogeyn meel uu jiro wuxuu sheegay in masaafo soddon ilaa afartan kilomitir u jirta magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna xasan ku dhaliilay in iyadoo xaaladaasi haysato haddana aan la ogeyn halka uu jaanyo cirib dhigay wasiirada dowladda federaalka oo xusay inay yihiin ku dhowaad boqol ruux ayuu sheegay inay isaga maqan yihiin dalxiis dhanka dibadda ah wuxuuna intaasi ku daray inay ku jiraan maalintii ugu adkayd hadda maantadan la joogo madaxweynihii waa la baafinayaa meelas jeer lama yaqaan madaxweyne waddan dhan oo muxuu ahaay soddon kilomitir afartan kilomitir meel kuu jirta cadow uu kuu joogo oo madaxweynihiisi meel lagu sheega aan la arag toddobaatan wasiir ayuu leeyahay toddobaatan wasiir wasiir iyo wasiir ku-xigeenna markii lagu daro qaara la dhahooya waa lagu sii daraya oo haddaa la sii badinaya hal qofoo meel uu sheegana ma laha dalalka adduunyaday dalxiis u jiraan dhibaatada ugu weyn waaye maalintii ugu liidatay annagoo ku jirno in wasiirkiisi dalxiis iyo muxuu ahay dano shakhsiyadeed uu siiga baxo runtii wax laga xumaado waaye maqnaanshaha xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo beegmaysa xilli dowladda federaalka ay wajahayso fashil siyaasadeed oo ay kow ka yihiin xiisadaha dagaaleed ee ay kala kulmayso maamulada isku dhafka ah ee kasoo horjeeda siyaasadda xasan sheekh dhanka kalena ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab si isdabajoog ah oga qabsanayso dhul hor leh ayna kaabiga ku hayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho